barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axad ah sagaalka bisha disembar sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abwaan dhallinyaro ah oo hal abuuro gabayo uu bulshada kula hadlayo soomaalay dantiin gartoo isdaayo deris noqdo dagaalka waxaad waddaan dar ilaahay u dhaafo oo dacalka isqabsada dhammaan sidaasaa door ahe waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan heeso ayay ka mid yihiin
oogada sariya uurkii wadnaha waa codka fanaanada maryam mursal dhegeystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida lix xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay deegaanka basra oo u dhow magaalada balcad ee waddanka soomaaliya hay-adda nabad sugidda ee niinsa ayaa sheegtay in howlgalkaasi sida oo kale lagu soo qabtay mid ka mid a kooxdaasi al-shabaab dacwad oogayaasha turkiga ayaa amray in lasoo xiro shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda kuwaas oo lala xiriirinayo in ay lug weyn ku lahaayeen banaanbaxyo rabshado watay oo turkiga ka dhacay sanadka labada kun saddex iyo tobankii dadka warqadaha lagu xiri lahaa loo soo jaray ayaa waxaa ka mid ah mehmed ali alabora oo ka mid ah jilayaasha uga caansan dhinaca filimada turkiga iyo jan dundar oo ah saxafi rugcada ah labadani nin ayaa ka maqan dalka turkiga waxaana ay masaafuris iskood ah ku degan yihiin dibadda banaanbaxyadii turkiga ka dhacay sanadka labada kun saddex iyo tobankii ee la magacbaxay gezi bark ayaa markoodii hore ku bilowday xadiiqad ku taalla fagaaraha tagsiim ee bartamaha istanbul oo ay dowladdu rabtay inay burburiso kuna bedesho dhismooyin casri ah banaanbaxyadaasi ayaa isu bedelay kuwo lagu mucaaraday madaxweyne erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga booliiska ayaa xakameeyey dibadbaxyadaasi
xilli uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku baaqayo in wax soo saarka saliidda u ahaado mid xasiloon ayaa ururka uu sacuudiga horkacaya ee dalalka soo saara saliiddu oo ay ku jiraan waddanka ruushka iyo weliba xulafadiisu ay shaaciyeen inay jari doonaan soo saarka saliidda caydhiine si ay hoos ugu dhacdo xaddiga saliidda ee suuqyada caalamka qiyaas ahaan hal dhibic laba bilyan oo barmiil maalintiiba taasi oo ka sarraynaysa xaddigii hore loo filayey saraakiisha ururkan oo lagu magacaabo obek ayaa sheegay in aanay jirin siyaasadda dabada ka riixaysa go-aankan ay qaateen iyagoo sidoo kalena ka horimi in saliiddu ay badhayse ku noqoto suuqyada iyada oo la dirqiyayo dhaqaalayahanada ayaa iyaguna dhankooda ku waafaqay hoos u dhigga saliidda in la sameeyo si loo soo tiiriyo bay yidhaahdeen qiimaha saliidda oo bishii oktoobar boqolkiiba soddon hoos u dhacay sidoo kalena go-aankan waxaa iyaguna dhankooda u riyaaqay dadka ka faallooda arrimaha suuqyada saliidda caalamka
warka caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteenna waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo alaabuurka oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka hibada toddobaadkan waxaa marti noogu ah sakariya maxamed cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso haddana curiya maasooyinka sakariya kusoo dhowo barnaamijka hibada iyo alaabuurka idaacadda v o e yuusuf saaxiib waad mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka inkasta oo ay jiraan caqabado badan iyo waxyaalo badan oo dhallinyarada aan u saamaxayn in ay hibadooda iyo halabuurkooda ay soo bandhigaan oo bulshada iyo dadka hall modriska ama ka horeeya ee waayeelkoodii ama dadkooda hadda ay ku dayan karaan ay yihiin dadaan yacnihii aaminsanayn inaa qofkani hal abuur la iman karo fishan iyo aragti duwan taa hadda uu hayo uu keeni karo wax ikhtiraaci karo taas waa ta koowaad dhallinyaradeenna yacnihii cududaha ka xidhay ama ragaadisay aynu oran karno waana arrin aad u adag oo aynu yacnihii ka simanahay soomaaliya marka la eego caalamka qofka haddii uu wax yar soo saaro bilaa macne ah xambalyaa la dhahaa waa la mutufadgareeyaa kor baa loo sii wad baa la dhahaa adigu qofkii waxaa lagu sii dayaa inuu haa dhirigelin weyn baa la siiyaa si uu u sii helo arrin tii ka weyn si uu usii sameeyo ama wax kale uu isugu sii dayo waayahay sakari waa mahadsan tahay bal waxaad iga wartaa e barnaamijka waa hibada iyo hal abuurka adigana waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee ku sugan magaalada boosaaso ee hal abuurka iyo hibada leh gaar ahaan ee maasooyinka curiya bal waxaad iga wartaa goormaysi ogaatay inaad hibe iyo hal abuur leedahay wallaahi wakti saa usii fog maahayn kii bay ahayd waxa iigu horreysay maalinta inaan wax hal abuuro iskuulka aan ka dhigan jiray secondaryga ee booramba ku yaalla gobolka awdal ubaya binu kacab secondary baa waxaa naloo keenay in ardayda la tartansiiyo wixii hal abuur leh oo wax alifi kara ama maansoon kara ama abwaan ah maalintii ugu horreysay baan isku dayey oo barnaamijka aan ka qayb galay wallaahi dee isma lahayn horta waxbaad ka keenaysaa ama aragtidaydu ma lahayn laakiin waxaa islahaa bal waxaad hayso uun goobta keen fikirkaaga laakiin kaalinta koowaad qofkii galay baa noqday iskuulka oo halkaa shahaado liigu guddoonsiiyey wakaas dee waxayna ahayd labada kun iyo afar iyo tobankii bishii shanaad bay ahayd
intaa wixii ka dambeeyey maxaa sii wada marka
halkaa dhiirigelinta aan ka helay iyo aragtida tii hore aan aaminsanaa ka duwan ee iiga soo baxday baa igu dhiirigelisay inaan sii wado hal abuurkayga ama kaalinta suugaanta aan kaga jiro oon wax sii alifo wallaahi de hadda in badan difference wuu u dhexeeyaa maalintii aan ku soo biiray iyo hadda hadda dee hal abuur baaxadle waan sameeyo maansooyin iyo heeso la qaado iyo dhinacyo badan baan yacnihii aan suugaanta ka soo galgalay marka dee wallaahi way kala duwan tahay bulshadana ma og tahay haddii aad hesho dad yacnihii kugu qanciya ama yacnihii kugu mutufadgareeyo kugu hal abuurkaaga kugu dhiirigeliya wax badan inaad soo saari karto wax badan aad bedeli karto baa dhici karta sidaad ogsoon tahayna hal abuurka dadka la dhaho ama mu'alifiinta abwaaniinta la dhaho waa dadka keliya yacnihii bulshada maankooda iyo maskaxdooda hanan kara iyagoon xoog iyo gacan qabasho iyo tooko qumin midna aan yacnihii ku qabsan laakiin aragti iyo fikir ay qabaan oo ay si murtiyeysan oo mahmaah iyo sugaani ay ku jirto ay ugu soo gudbiyaan bay bulshada yacnihii ku hantaan maankooda iyo maskaxdooda waana yacnihii dadka aan is oran karno quluubta bini'aadanka way bedeli karaan marka wallaahi in badan waan jeclaa yacnihii inaan haldoor ama aan noqdo yacni hal abuur muuqda oo fishan iyo aragtidiisa yacnihii bulshada oo dhan u soo baahiya oo kaas bal maxaa is oran kadhaa marka maanso ahaan baa curisay oo adig ku gaara oo aad isleedahay intaad fikirtay oo aad waraaqii qalin u qaadatay baad samaysay wallaahi maasooyin badan way jiraan oo aan kuwo yacnihii si guud u hadlaya oo dalka iyo dadka uga hadlaya oo soomaalida oo dhan saameeyey ama yacni caqabadaha ka jira soomaaliya ka hadlaya laakiin hadda maanta waxaan kuugu hayaa halkan maanso la dhaho soomaali maxawdowa dadka soomaaliyeed ee dhibtan iyo foodadan iyo qalalaasahan iyo dhibaatadan weynka ee baaxadda weyne ay yacnihii saamaysay bal maxaa dowa ah su-aashaasaynu isweydiinaynaa inta aanan maansida u gudagelin insha allah waxaan rajeynayaa bal su-aashaas in aragtiyadeeda wixii dhegeystayaasha iyo cid kasta uu gaadho warkan ama warayskaygani inay yacnihii jawaabbal ay iska weydiiso soomaali in badan qalalaase iyo dhib iyo buuq iyo dowlad la-aan bay ku jirtay maxaabal u dawo ah oo soomaaliya hadda yacnihii dad isku xidhan oo mid ah oo adduunka yacnihii dee laga qadariyo oo nolol fiican iyo mansabad fiican ku nool maxaa ka dhigi kara soomaali u dawa Een, haddaan su-aashaa ka baxo een, oo aan maansada guda galo een, maansadu waxay ku leedahay dalkood demey baan arkaa dadkood doqon wada noqdo dantood garanayninoo iswada dooxaan arkaa waxaan diidaan arkaa dacadoo dhimataan arkaa samahoo durkay baan arkaa daloolo jiraan arkaa dekano badan baan arkaa dawoobila baan arkaa duruuf badan baan arkaa dil iyo boob baan arkaa yacnii soomaali ilaa xilligii dowladdii een, ay burburtay dhexe ilaa hadda maalinba madaxweyne madaxweyne bedelaayey een, wax isbedelaa oo nolol ka wanaagsan tii horena weli maynu hayno dawoobila baan arkaa duruuf badan baan arkaa dil iyo boob baan arkaa xaaraantoo lagu dego ducada ka wanaagsanoo la doortoon baan arkaa marka maansadii baan kusii guda jiraa intaan soo wada dejiye ku dhigay deellaydan iyo ka sii daran baan arkaa aanay soomaali ka shaqayn ismelihii diifta iyo dhibaatada iyo diihaalka ay maanta ku jirto way ka baxaysaa inta aad yacnihii bulshadiinnii kii mansab iyo reer lagu ciilay inaad yacnihii aad cagta sii saartaan ood sii xumaysaan inta ay taasi jirtona daacadi maba dhalanayso daacadi ma jirto yacnihii oo laysdulmiyayaaba intaad dabin qoolaysaan intaad dayac beeraysaan dunidu waa yaabtaye xaggee dakharkiinan jira dawiyo dhamo loogahay yacnii dhibaatadan iyo dakharkan iyo een, xanuunadan idinku dhacay dawadeedii sidee loo helaya ama xaggee laga helayaa duruufta adduunyada darsiga cilmi kuu dhigtee damiirka inaad la'diin damiirka inaad la'diin waxaa duhur iyo habeen dadkiinu ku kala fogaan miyeedayn dayn karayn bay leedahay yacnii dhibaatada iyo problemka soomaali iyo bulshadeedii ay ku jirto miyaanaday iska dayn karin dhibteedaas soomaalay danti soomaalay dan soomaalay dantiin garto isdaayo deris noqdo dagaalka waxaad wadaan dar ilaahay u dhaafo oo dar ilaahay u dhaafo oo dacalka isqabsada dhammaan sidaasaa door ahe soomaali waata keliya aan usoo jeedinayo oo ay magac iyo mansab iyo meel sare ay ku gaari karto waa inay mid ahaato ay midaysnaato een, gacmahana ay isqabsadaan ayna yacnihii een, de wax kasta oo aan jiritaankooda iyo noloshooda aan ku wanaagsanayn ay ka tanaasulaan intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaa jira ee, abwaane waxaa la yidhaahdaa ee, dhalinyarada ee, haybada iyo hal abuurka leh inta badan ee, ma soo bandhigaan ee, fikradaha iyo hal abuurka ay qabaan si dhalinyarada kale loogu wacyigeliyo maxaa idinka hortaagan arrintaas walaahi way jirtaa dhalinyaro badan oo aragtiyo dee lais oran karo waa waxyaalo cusub oo lasoo saaray ama dahka qaarid ah way jiraan dhalinyaro samayn karaa laakiin waxa keliya ee hortaagani waxa ay kow ka ah in bulshada iyo dadka soomaaliyeed aanay yacnihii ku baraarugsanaynba inay iyagu wax soo saari karaan oo iyagu yacnihii ay noqon karaan dad yacnihii productivity leh ama yacnii wax soo saar leh oo aragti iyo vision cusub la soo bixi kara laakiin ay keliya iska dhaadhiciyeen inay wax bini aadan kale soo saaray qof yacnihii kula mid ah kula derajo ah ilaahay aanu masab iyo derajo kale ku dheeraysiin oo inta aad ku dhalatay ku dhashay wixiisii inaad isticmaasho aad adigu aad sii een, aad noqoto yacnihii aha aad iib geyso uun oo aad isagay ku tiirsanaato bay soomaali yacnihii inteeda badan ama inteeda hadda ah dee la oran karo waxbaa laga qori karaa oo dadkeeda waayeelka ah intaasunbaa yacni hadda ka dhaadhacsan taasaana keentay inay dhallinyaradu yacnihii dhibaatadaasi ay qabsato ay wixii ay ikhtiraaci lahaayeen ama wixii ay soo saari lahaayeen ay halkaas yacnihii ay ka joogsato Waaya, sidee loo heli karaa marka Een, ta keliya loo heli karo horta waxaa weeyaan marka hore dhalinyarada yacnihii dhiirigelin baaxadli ay u sameeyaan dowladaha een, maamul goboleed hadday ahaato iyo hadday dowladda dhexeba ahaato een, ganacsatada een, bulshada qaybaheeda kala duwan een, soomaali haddaynu nahay yacnihii dhaqan baynu leenahay iyo dad yacnihii een, hormuud inoo ah oo dhaqanka looga dambeeyo yacnihii dhinac kastaba oo soo ee bulshada ka mid ah oo activitiga iyo firfircoonida dhalinyarada ka qayb qaadan kara inuu ka qayb qaadataan rajaynaynaa oo aan jecelnahay een, dhalinyaradana in lagu dhiirigeliyo mar walba lagu gabaabiyo waa aragti iyo fikir wanaagsan waayo inankii dhalinyarada ahaa maanta waxaa la yidhi dhalinyaro intay tala ka boodo intay geed ka booday tala ka boodaa ninka dhallinyarada ah maanta haddii loo sameeyo shaqo abuur haddii loo sameeyo dhiirigelin oo la dhaho waxyaalo adiga hobbigaaga ah aad xiisayso oo aad jeceshahay inaad soo saarto ama aad noqoto samee waxaa suurtoobi kartaa inuu ku mashquulo oo waxyaalaha raadiyo oo uu jeclaysto inuu waxaa soo saaro oo xili badan yani waqti badan uu ku bixiyo halkii dhallinyaradeennu ay ku bixin lahayd inay dhibaatooyin iyo qalalaase iyo buuq ay samayn lahayd taasina xagga amniga oo kale waxbay ka anfacaysaa oo kaas adiga waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee hal abuurka leh ee boosaasona ku sugan mar kale ee dhallinyaro aa isgaranaysaan baa jidha gaar ahaan kuwa jaamacadda isla dhigataan kuwa xaafadaha aad tihiin kuwa aad ee suuqyada isugu timaadaan waana ku garanayaan in nin dhallinyaro oo hibe iyo hal abuur leh oo maansooyinka curiya abwaanna ah bal waxaad iga wartaa dhallinyarada markaad aragto ama aad la sheekaysato ee maxay kuu sheegayaan
wallahi horta waa run dhallinyaro badan waan la sheekaystay oo kuwa jaamacadda hadday tahay asxaabtayda kale hadday tahay dhallinyarada suugaanta iyo hal abuurka aan wadaagno hadday tahay Een, qof waliba yacnihii niyaddiisa iyo mooralkiisu kuma fadhiyo oo ma jeclaysanayo yacnihii hadda wixii aynu ka soo sheekaynay oo dhan een, siduu ugu noolaan lahaa ama caqabadahaasi siduu u wajihi lahaa waayo een, saan filayno dhallinyaradu waxa ay jeceshahay inay mar walba iyagu yacnii hormuud noqdaan wax laga weydiiyo talo iyo tusaale laga siiyo wax kasta oo yacnihii bulshada soomaaliyeed dhex imanaya laakiin dhallinyarada qofkaad aragtaa wuxuu oranaya niyo de annaga maxaa nalaga arringelinaya ama annaga maxaa nalaga oranayaaba dee rag baa afka duubtay oo iyagu yacnihii gacanta ku hayste hadday siyaasad noqoto hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto shaqooyin dhinac walbaba een, yacnihii waayeelkii ama raggii waaweynaabaa isku koobay dhallinyaradii wax yacnii loo qabtay ama wax la siiyey oo la odhan karo dhallinyarada waxaasa loo hayaa ma jirto ha nin waliba wuxuu leeyahay mataqaanaa eh, dee tiisa unbuu leeyahay aniga unbay iigu filan tahay laakiin wax kale yacnii ma sii ogoli bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ma ka heshaa dhiirigelin ku saabsan in hibadaada iyo hal abuurkaaga aad sii kordhiso aad sii ballaarisid dhallinyarada kalena ku wacyigelisid wallahi horta dhallinyarada isku fikir baanu nahay oo dee maan arag weli nini dhahaa niyow een, hal abuurnimada aa ku jirto iska daa ama hal abuurnimadaas yacnii kumaad soo baxaysid laakiin dadka waaweyn ee, waxaa lagu odhanaya "Oh, niyahow maxaa toban kaa horreeyey oo kaa yacnihii sugaan iyo een, mug weynaa hal abuur dee waxay ka hayaan iyaguba ma jirto oo iyagiiba yacnii ama tii allahu timi ama haddaba yacnii waa dayacan yihiin marka yacnii waxay isleeyihiin qofka bini'aadanka ah kii hore meesha uu maray uunbuu maraya dadku yacnii waa kala duwanaan karaan aragtidooda iyo fikirkooda waa kala duwanaan karaa yacnii halka ay ka maansoonayaan iyo hal curiska maansadooduna yacnii way kala duwanaan kartaa waay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka hibada ila abuurka ee idaacadda v o a Eh, sakariye ugu dambeyntii dhallinyaro badan baa hal abuur iyo fikrada leh haddana eh, waxa ay inta badan eh, ka cagajiidaan inay soo bandhigaan eh, maskaxdoodana tuujiyaan bulshadana uga faa'iideeyaan hal abuurka iyo hibada ay leeyihiin gadaalna bay u baqaanba inta badan la dhahaa Eh, iyagoo is oranaya eh, ma helaysid sida hadda sheegtaba in haddii aad geshid eh, barnaamijkaasi cid ku gacan qabata cid eh, muxuu ahay ku dhiirigelisa waa run aad iyo aad wey jirtaa taasi een, waata keliya koowaad aynu oran karno dhallinyarada way haysataa soomaaliyeed Een, waxa ay dalka uga cararaan ama ay dalka uga tahriibaan si ay u helaan nolol ay ku qanacsan yihiin si ay u helaan een, shaqo iyo wax ay yacnii maanta ku tashan karaan oo is oran karaan noloshiina maanta waad ku kafargarayn kartaan ama noloshiina maanta waad yacnihii waad een, ku daryeeli kartaan haddii aynu dalkeenna gaar ahaan boosaaso haddaynu ka hadalno gobolka bari waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama jaamacad wada jecel in uu shaqaysto laakiin haddana fursadaha shaqada isagoo raadinaya aan helin een, opportunitieska ama fursaddii uu yacnii shaqo lagu siin lahaa oo ayo een, saynu ogsoonnahayba dhallinyarada soomaaliyeed een, waxaa shaqadii waxa ka xidhxidhay in qabyaalad iyo reer iyo kanaa ay xiga iyo waxa in laysku geeyo marka waata koowaad ee dhallinyaradeennu ay u tahriibayso dhibaatooyinka iyo rafaadka ay u marayso badaha ay ugu dhimanayso oo kaas ugu dambayntii dhallinyarada hal mid baan usoo jeedinayaa ta koowaad aan usoo jeedinaya waxaa weeyaan dhallinyaroy een, dee dalku maanta uma baahnaa nin weyn oo hadda lixdan iyo kaba ama lixdan iyo ka sarreeya oo aan yacnii tiisiiba ay yacnii ku jirto eh, lama heli karo waxaan leeyahay dhallinyarada eh, dalku idinku idiin baahan yahay idinkaa iftiinkii iyo ubixii dalka ah idinkaa hormuudkii ah waa inaad aad dalkiina aad yacnihii aragtida iyo fikirka hadda laydinka qabo inta aad ka beddeshaan aad samaysaan aragti iyo fikir ka duwan oo aad dalka ka qayb qaadataan horumarkiisa siyaasaddiisa een, qaybihiisa kala duwan ee dalku u baahan yahay in laga dha- een, in laga dhiso Een, oo kaas intaasaan yacni dhallinyarada aan ku gubaabinayaa oon u sheegayaa guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaa toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada yaal abuurka oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayay magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa idinla socodsiinayey waana ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka
waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada boosaaso haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa magaalada minneabolis ee wadanka maraykanka noogu soo diyaariyey waryahayaga maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waddanka ingiriiska haddii aana ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city oo booqanaysay garoonka stanford bridge ee magaalada london ayaa la laqsiyey guuldaradii ugu horraysay ee horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan waxaa lagaga badiyey laba gool iyo waxba oo waxay ahayd maalin madow oo kooxda kubadda cagta ee manchester city macallinkeeda guardiola iyo kooxdiisuba ay la kulmeen ciyaaryahan engolo kanti ayaa qaybtii hore ee ciyaarta oo ay sakano uun ka dhimanaayeen gool qurux badan shabaqa la helay qaybtii dambe markii laysugu soo noqdana wiilka reer baraaziil ee xilliga ay kooxdiisa ugu adag tahay goolasha ka farxiya taageerayaashiisa dhalintooda caan ku ah david lewis ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea sidaasina saddex dhibcood ayaa lagaga diirtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska ay kala wareegtay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu goor hore oo maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta e f c banmouth afar gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan maxamed saalax ayaa masraxa gooldhalinta ku soo noqday mar kale oo goolashaasi saddex ka mida isaga ayaa saxiixay ciyaaryahan maxamed saalax ayay ka muuqatay caro islamarkaasina ma aanu ahayn ciyaaryahan goolasha uu dhaliyey ku faraxsanaa waxayna taasi keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool ay arrintaasi ka hadlaan oo ay baraha twitterka isku weydaarsadaan waxaa keenaya ciyaaryahanku inuu u dabaaldegi waayo sidii sanadkii hore uu ugu dabaaldegay markii uu dhalinayay goolashii afartanka ka badnaa si kastoo tahaba kooxda kubadda cagta ee liverpool horyaalka waddanka ingiriiska hoggaankiisa iyadaa hadda haysa lama oga intay sii hayn nooto walow ay hal dhibic ka sarrayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo chelsea ay ka soo badisay macallinka guardiola waa kooxda manchester city macalinkoode ayaa kulanka ay la ciyaareen chelsea kadib warbaahinta maruu la hadlayey waxa uu sheegay in kooxdiisu shan daqiiqo marka laga reebo mooyaane inta kale ay si wanaagsan u ciyaartay laakiinse nasiibku uu ka heliyey kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyana ku durdurisay fulhamo afar iyo hal ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee arsenaalna dirqi garoonkeeda stanford garoonkeeda imarat stadium waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee huddersfield town gool qurux badan oo labaalay ah ayaa ciyaaryahan toreyra wiilka qadka dhexe uga ciyaara ee reer uruguay uu dhaliyey waa kulankii labaad ee xiriira uu kooxda arsenaal ciyaaryahankaasi goolal u dhalinayo waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee naaboli ayaa ku durdurisay kooxda farazinone oo afar gool iyo waxba ayay ka dhalisay kooxdaasi farazinona waxaana kooxda kubadda cagta ee laaziyo toddobaadkii labaad lagu celinayaa ciyaar bareja kooxda kubadda cagta ee barcelona oo isbanyol la ciyaaraysana waxay ku badisay afar gool iyo waxba ciyaaryahan leonel messi ayaa goolashaasi laba ka mid a u saxiixay halka labada kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada weerarada ee cuthman dembele iyo louis suares dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascadde oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabanay heestii aad bilowga barnaamijka ku maqasheen ee indhe caashaq iyo maryan mursal ciise
Oh, God, the city.
codka fanaanada maryam masal ciise iyo weliba heestaasi dhegaystayaal ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda duurnaamay barnaamijka dhallinyarada maanta waa nuur xasan nuur anigoo cabdixakiin shirwac iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o edi leh nabadgelyo
thank you